waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dowlad wanaag waxa weeyaan waa waxa afka qalaad lagu yiraahdo good governance marka dowlad wanaagani waxa uu yahay kadib markii dowladihii maamuladii hore oo jiri jiray adduunyada ay u badnaayeen kuwo askari ah oo asaakiirta ay aada manaha dadka ku haystaan hab ah xoog camal lagu haystay ayaa dimuqraadiyadda waxaa la gaaray in la sameeyo dowlad wanaag nidaam ah oo dowladdaas sidii ay ku socon lahayd horumarna lagu gaari lahaa islamarkaana aan laysu adoonsan in la sameeyo ayaa la gaaray marka sidaas wuxuu yahay qaab cusub oo dowladaha casriga ah lagu dhiso waa garta marka maxay yihiin tiirarka ugu waaweyn ee nidaamka dowlad wanaaga
horta waxaa jirta toddoba rukni oo arkaanta ah dowlad wanaaga toddobadaas waa tiirarka weyaan toddobada tiir waxaa jirta caanka ah laakiin toddobada tiir intaan la sheegin waxaa fiican horta in afar manaha mas'alo oo laga maarmaan ah in ayagana la caddeeyo si tiirarkii loo sharaxi karo loo loo gaaro afartaas masale marka maxay yihiin afartaas waxa weeyaan waa ahdaafta macnaha waxa waxa la hinqinayo waxay yihiin waxa weeye waxa ugu horeeya waxa la dhaho kobac in waxa laga shaqeynaya ay yihiin kobac iyo isbedelo iyo khataro iyo ilo ay wax ka soo go-aan inay jiraan marka kobacaasi waxa uu yahay waa in la helaa qorshe fulineed qorshe fulineed tabcaysan oo lagu lagu korin karo waxa la rabay in la koriyo islamarkaana in bedelka isbedbedelka dhacaya in la helo qaabab waxyaalaha soo baxa soo if ifbaxa iyo waxyaalaha lagu jaanta jaangooyada lagu socday in ay yihiin isbedbedelkooda in loo toog hayo oo markaas lana sii saadaaliyo lana garanayo qaabka isbedeladaas looga kala weecan lahaa oo aan jar looga dhici lahayn qaybta saddexaad waxay tahay in khataraha dhici kara oo intaa u dhexaynaya in howlaha la wado lasii saadaaliyo islamarkaasna nidaam lagu wado khatarahaas lagu wado si ah dhexdhexaadin oo miisaan ah lagu wado iyo ilo inay jiraan ilo horumarineed ama ilo howlgelineed oo kuwaasoo ah waxaasoo dhan isku celcelinaya kobcintii iyo isbedelka dhowrkii ama isbedel ku-aadintii ama khatarihii ama khataro ka iska ilaalintii qaababkaas marka la sameeyo oo waxaas ay jiraan baa waxaa imaanaya in la isweydiiyo horta maxaa aan uga dan leenahay inay waxaani dhacaan oo waxaan aan u dan leenahay inay fulaan maxay tahay hataa ama dowlad ha ahaato ama mashruuc ha ahaato maxaa looga dan leeyahay qaabka hore dowlad wanaagka marka aan halkaa tafsiirka ka kasii bala bayaaniye waxaa jira waxa dowlad wanaagga loo sameeyo waa dowladda siyaasadda way noqotaa waxay kaloo noqotaa mashaariic la fulinayo mashaariicdaas aadeen kuwo dawli ah ama kuwo aan maaragtay dawli ahaynba waxaa jirta marka in la ogaado maxay waxaani u dhacayaan iyo maxaan uga dan leenahay iyo maxay yihiin waxa nagu dhiiri gelinaya iyo waxa nagu boorinaya iyo waxa aan ku soconno sideebay yihiin waa inay marka kuwaasoo dhan su-aalahaas ay ku jaan go-naadaan waxa ah dhaqanka waxa loo yaqaano culture of outcome and not culture of activity baa la dhahaa dhaqanka natiijada soo baxda oo dhaqan ah natiijo wanaag in la helo waa in markaas ay ku salaysan yihiin waxa dhan ku jaan go-an yihiin laakiin aysan ku jaan go-nayn dhaqan ah howlgelin iyo howlfulin iyo dhaqdhaqaaq ah oo activity keliya aan ahayn annaga marka soomaaliya marka haddaan taa u eego waxay tahay waxaana haysta dhaqankii meesha laga rabay natiijo oo fiican in la fisho waxaanoo dhan loo sameynaya yaa waxaa la sameeyaa siyaasad iyo howlgelin ku wada salaysan activity dhaqdhaqaaq in la sameeyo oon keliya dhaqdhaqaaqaasoo ujeedo iyo kajeedo aan lahayn dhaqdhaqaaqaas keliya marka haddana kuma sugnaanee waxaan hoos uga sii dhacnaa dhaqdhaqaaqaas oo waxaan lagu yimaadaa activity trap wax la dhaho caqabado hor istaagaya ama mixnado ku imaanaya dhaqdhaqaaqii laftigiisii iyadoo ujeedaduna aysan dhaqdhaqaaq ahayn oo iska orod aysan ahayn taasna waxaa noogu sabab ah aqoon la-id iyo khibrad la-aan
waa gartay marka haddii la waayo nidaamkaas dowlad wanaagga iyo tiirarka muhiimka oo aad ka soo sheekaysay maxaa dhaca markaas waxaa dhaca markaas haddii ay macnaha activity trap marka ay dhacdo oo meeshii isbaaro loo dhigto dhaqdhaqaaqii oo baa waxaa imanaysaa dhaqdhaqaaqii laftigiisii markii saa oo loo cuuryaamiyo ayaa waxaa imaanaysa maanta oo dhan in la daalo la ordo dowladaba dowlad bedesho laakiin aan horay loo socon oo tusaale hadda maasa masalan waxaa arkaysaa dowladaheena soomaaliya inta hadda soo martay labaatankii sano hadda lasoo dhaafay waa dowladii shanaad baan hadda u fadhinaa marka waxa weeyaan mid walbana waxaa la iska bartay dhaqan la yidhaahdo waa qori isku dhiib oo horumar baa la gaarayaa laakiin horumarka la gaarayo badanaa waxaa weeye wax shacabka ka imaanayo oo iskaga imaanayo si lama filaan ah ama si aan xataa loo qastin u imaanaya balse dowladihii marka dib loo eego dowlad walba inta ay bicisay baa aada uga badan inta ay kordhisoo kordhisay hadday tahay dadkii oo niyadii laga jabiyo iyo hadday tahay hawl howlfulin aan la samaynin iyo hadday tahay nidaam aan la diyaarin iyo waxyaalo kaloo iyo hadday tahay lacag lunsi iyo khasaarooyin kus adduunka aan gelino oo adduunka inaan khasaaro usoo jiidno annagii iskaba dhaafee taasaa aada noo saamaysay taasayna dhaxashaa marka dowlad dowlad wanaagga la waayo anoo tiirarkii marka hadda weli ka hadlin waa garta marka waxaa leedahay dowladaha soomaaliya oo kale wax uunbay sameeyaan ama howlo iyagoo aan ogeyn ama natiijada ka soo bixi doonta aan aan ogeyn ama ku talagelin
ha saasay u badan tahay oo tusaale marka ay dhahayaan qorshaha la sameynayo wasaaradaha oo dhan waa inay qorshe leeyihiin wasaaradda qorsheynta qaranku marka waa inay soo hos yimaadaan qorshayaalkaas qorshayaalka marka la sameynayo iska iska damac ma ahan sida hadda annagaan ku socono waa in saa la yeelaa waa in saa la yeelaa ma ahan waxa weeye waa in saa la yeelo waxaa ka horeysa sidee lagu yeelayaa iyo maxaan ka faa'iideynaa iyo sidee u hirgelinaynaa waxaasoo dhan baa meesha loo baahan yahay taasna waa inay ahaataa mid ku dhisan cilmi iyo caqli iyo khibrad ku dhisan haddana ina ay tahay mid wadata waxa la yidhaahdo swot oo ah swot s waxa weeyaan strengthening and w weakness and o waa opportunity and maxay taha swot t and and threat threatka ku imaanaya marka khatarihii inaad og tahay kugu iman karaa meelaha aad ka jilicsan tahay inaad ogaatid cadowga waxa kaasoo horjeeda meesha ay ka jilicsan yihiin inaad ogaatid meesha ay ka xoogan yihiin meesha aad ka xoogan tahay waxaasoo dhan in aad isku jaangoysaa waa la rabaa marka qaabkaas markay u socdaan yaa haddana annaga soomaali ahaan waxaa noo dheer inaan iswaafajino dhaqankeena dhaqan soomaaligii ah oo ah dhaqan baadiye kasoo guuraya oo baadiye ka yimid laakiin haddana weli aan magaalada sifiican u deganin walow aan haatan lixdan sano iyo googo aan ku jirnay weli reer guuraannimodii baan ku jirnaa marka reer guuraannimadii see loo waafajiyaa reer magaalnimo sidee marka loo gaaraa ilbaxnimo deg deg ah arrintaasaana haysataa oo cilad ah waxaana haysta marka hunguriga dadkana aada bay u hunguri weyn yihiin oo iimaanka naga tagsan waa marka runta laga hadla moogta waxaan xusuusanahay madaxweynihii maxamed siyaad barre oo dadka markuu yaabo yaabo inta ooyo dhihi jiray war iimaanka alla inka qaad marka sidiibaa iimaanka alla noolga nooga qaaday waa arrin cad weeye in macnihii xumaanta la iska qarsadana wax weyn ma keenayso waxaa la jiray waxaad qarsato way ku qoransadaan halka ciladaasaa na haysata cilada kaleeto marka na haysta waxay tahay micnihii wixii hunguri xumid waa midda keenaysa siyaasad boobka dhaqaale boobka wax walbaba feer iyo faralaafka arrinta keenaysa oo dhan waa hunguri xumo oo xaasidnimona weliba ku salaysan tahay waxyaalahaas oo dhan baa marka caqabad ku ahba in la gaaro dowlad wanaagkii tiirarkeediiba in la dhiso iyo caqabad ku yihiin waa gartay marka ugu dambeynta in yar waad ka soo hadashay laakiin soomaaliya oo kale in nidaamkaasu uu hirgalo oo tiirarkaas dowlad wanaagga ka hirgalaan waxyaalaha ugu waaweyn oo hortaagan maxaa ka mida waad sheegtay cilmi darro iyo aqoon darro guud baa jirta laakiin labaatan sanaad sheegtay hadda dowlado kala duwan inaan soo maraynay maxaa hortaagan wallaahi horta waxa ugu hortaagan waxay tahay masalan tiirka koowaad maxay taa rukniga koowaad ee dowlad wanaaga baa wuxuu yahay right skills iyo right roles iyo plus one one team in la helo in xirfadii rasmi ahayd qof kale iyo dad kale maaragtay aqoontii rasmiga ahayd oo xirfadii iyo aqoontii iyo khibradii saddexdaasoo la isku daro ayaa haddana right roles keeni karta inuu qof walba roolkiisa cayaaro oo ah qof walba wuxuu qaban yaqaan baa loo soo qadimaya wey macnaheedu markaas halkaa in lagu abuuro team oo wada shaqeeya tiamkaa wada shaqeynaya waa inuu marka sidaas uu ka kooban yahay oo qaabkaas ku dhisan yahay taasaa marka waxaa aada nooga maqan in micnihii qaabkii loo habeyn lahaa sababtoo ah waxaana haysataa wadanka caqabadaas dhaqan guuraa guuraanimada way nagu jirtaa oo macnaha firkeennii bay ku salaysan tahay waxaa kaloo jira dhaqankan diinta ayaa isaguna gooni kale caqabad kale nagu ah oo diinta aan qalad u fahmay aan dhaho sidaas aad baa qalad looga fahmay diinta islaamka waxyaalo badan soomaaliya wixiina waxay ku noqonayaan caqabad dhaqdhaqaaq kasta oo la sameeyo iyo qaabkan gurixumada iyo waxaas oo dhan wixii o dhan waxay iskeenayaan wax toogsi wax boogsi cadaalad la-aan sunxid la-aan arxan la-aan maxay tao waxa xishood la-aan waxaasoo dhan bay nagu keenayaan tii markay waxaasoo dhan yimaadaan waxaa imanaysa meeshii in aan haddana uusan tiirkii koowaad eedowla dowlad wanaagga uusan hinqanba oo la kicinin waayo waxaan o dhan baaba hortaaganba waxay tahay markaas waagii dowladdii maxamed saed bare haddaan tusaale kale ugu noqdo waxay tahay caqabadaha si looga gudbo waxyaalihii la sameeyey waxaa ka mid ahayd hanti wadaagii la qaatay baa waxaa laga dhigay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan taasoo macnihiisu yahay hanti wadaagii aan qaadano si aan dadkaas reer galbaadka iyo reer galbeedka iyo ruushka iyo ula qabsano sida ruushka iyo waxaa loola qabsado iyo haddana macnaha waa quwadii macnaha labaad quwadii labada quwadeed adduunka ugu weynaa mid kamid ah inaan ku tiirsanaano iyo midda kaleeto si inaan anagiina ka teginin waxayagii oo ah dhaqankeedii iyo diinteedii marka hanti wadaagga cilmiga ku dhisan wuxuu ahaa mid ku dhisan dhaqankeenna iyo diinteenna iyo duruufaheenna iyo markaasna magacii hanti wadaagana qabsanaya kii oo kale oo maanta waxaa loo baahan yahay dimuqraadiyad marka ayadoona ku dhisan cilmi ku dhisan inaan abuurno saasoo kalea loo baahan yahay iyo dadkii oo markaa wacyigelintoodii iyo wixii ay timaado oo la helo dadkii xirfadahaas lahaa oo wixii qaban lahaa tiam noocaasaan soo sheegay ah haddana la helo tiam kale oo oversight strategy ku sameeya oo kor ilaalin korjoogteyn ku sameeya maxay ta ku sameynaya inay ogaadaan waxaani siay u shaqeynayaan tiam kale oo iyaguna qorsheynta iyo maaragtay qoseeya iyo waxsii nidaaminta oo ah emerging governance dowladnimo midda soo boodeysa la sameeyo oo masalan masalan qorshehii marka la sameynayo waxaa laga yaabaa in activitydii midda keliya ku xiran baa waxay tahay in la yidhaahdo waxaan sanadkan saan saanaan qabanayna intaan calendarka intaa lagu qorto laakiin markii intaa calendarka lagu qoranayo baa waxaa la rabay in la yidhaahdo mid ku dhisan iishuuga ku dhisan waxa la yaala marka ay iishuuga ku dhisan tahayna qaabka ay u shaqeynaysa waa qaab la yidhaahdo should mind should mindset should baa la yidhaha waa inay noqoto mindsetkeeda mindsetka waa inay shud ahaado qaabkaas ku dhisan kadib marka waxyaalahaas oo dhan oo dhinac walba wax laga eegayo wixii caqabad noqon doona wax walba la ogaado waan ognahay dowlad kastoo timaada waxbay le dabcayaan wixii waa ka hor istaa waa waa ka waxba badan baa ka hor istaagaya hadda waxay leeyihiin intaasoo caqabadood baa naga hortimid marka intaysan wax bilaabin oo qorshaba sameynin oo political platform uusan ninkaa madaxweynaha noqonaya la imaan baa waxaa la rabay caqabadaha ku imaan doonoo dhan inuu og yahay oo caqabadihii soo bandhigo oo caqabadihii sida loogu gudbi karo uu soo bandhigo waa inay markaas haataa waxa la dhaho clear and precise oo ah rukniga shanaad ee dowlad wanaaga inay wixii cad yihiin inayna kooban yihiin inay qayaxan yihiin inay qeexan yihiin intaasoo dhan inay yihiin halkaas baa marka waxaa ka imaan karaa rukniga lixaad oo ah maxay tao hanaan wanaagga hanaan dowladka dowladeedka dowladda hanaansan markaas oo howlgalkeedu uu yahay mid maxaata hufan oo hanaan wanaag ku socda kadibna ugu dambeysta la sameeyo mida monitoring and evaluation iyo continuous improvement in la sameeyo in in la ilaaliyo wax walba lagana sii taxadaro la indhaindheeyo say ku socdaan iyo in horkacintooda lasii wadwado oo aan horkacooda halkaa lagu joojinin doctor qaasim xirsi faarax ayuu ahaa kaas doctore aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waraysiga maantana siis
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho